asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya wefdi uu hogaaminaya oo gaaray dalka eritereya qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii soo billaba oo loo qada dalka imaaraadka carabta madaxweynaha maamulka somalilan uu cafis ku fidiyey in ka badan shan boqol oo maxabuus ugu xirnaa deegaanka maamulkaasi somalilan madaxweynaha soomaaliyana wuxuu dibi habeen ku sameeyey golaha dhaqaalaha ee qaranka hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliya oo deeq raashina u jirta deegaanada dowladda ee al-shabaab kala wareegtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku sugan waddanka jabuuti oo booqasho kala duwan ku bixinaya qaar ka tirsan xarumaha lagu tababaro ciidamada dowladda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha koo iyo tobanaad novembar laba kun labaiyo labaatan warkii uufisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa safar shaqo u aanbaxay dalka eritereya madaxweynaha ayaa mudnaanta sina baheeriyey ciidamada soomaalida oo ku sugan dalkaas iyo kor u qaadidda doorka dalalka gobolka ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa dhigeysa dalka eritereya ah mudane aasaas afwarkii la yeelan doonaa wadaxaajoodyo ku saabsan kor u qaadidda xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee walaalaha ee soomaaliya iyo eritereya qaar ka mid ah dhaawacdii qaraxii soo ballaba oo intii hartay ayaa maanta loo qadaa dalka sudaga imaaraadka carabta faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
guddiga degdega ah gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxay direen dhaawacyada bukaanada maantay la qaaday qayb ayay ka ahaayeen guddiga gurmadka ee xukuumadda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si aada uga shaqaysa sidii dhaawacyadan ay u heli lahaayeen caafimaad dibadda ah hase yeeshee diyaarad qaasoo ambalaasa oo ay soo dirtay dowladda isubtagga imaaraadka ayaa lagu qaaday oo ay ku sheegeen in gurmad ballaaran ay u fidinayaan dadkaasi dhaawacyada ah islamarkaana wasaaradda caafimaadka ay ku garabsiinayaan la tacaalidda xaaladahaas caafimaad ee bukaanada la qaaday dhaawacyada iyo ehelkooda ayaa la ysku daray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa goobjoog ku ahaa goobtii laga qaadayay dadkii dhaawacnaa intaasi kadib ugu horeyn warbaahinta waxaa la hadlay qunsulka safaaradda imaaraadka ee soomaaliya تم إرسال طائرة طبية لإخلاء المرضى والجرحى المصابين جراء الهجوم الغاشم من قبل جماعة الخوارج جمهورية الصومال الفيدرالية doctor guuleed cabdijaliil cali waa guddoomiyaha guddiga degdega ah gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka waxa uu tilmaamay inay sii wadayaan garab istaagga iyo gurmadka ay u fidinayaan shacabkii kala duwanaa ee waxyeelada adag ee dhaawaceed ka soo gaaray qaraxyadii labaad ee mar kale ka dhacay zoobe sagaaliyo labaatankii oktoobar bishii aan kasoo gudubnay isla sanadkan
dhaawacyadaas oo aan sida aan qorshaynay ahaa marka hore in ay noo qaadaan toban qofood waxaan hadda oon taagannahay aerobortka muqdisho inoo suuro galay in ay qaadaan sagaal bukaan halka bukaan ka mida bukaanadii aan qorshaynay inuu baxana uu ka cudur daartay sababo u gaara asiga aawadeed bukaanada la qaaday waxay isugu jireen dad qaba dhaawacyo madaxa ah iyo dhaawacyo burbur ku yimid lafaha ah iyo dhaawacyo u baahan balastic sergery ama qalliinka qurxinta oo qaraxyadii ay ku dhibaateeyeen jirkooda gaarsiiyeen dhaawacyo u baahan in qalliin qurxina loo sida aan abiilgaraynaba markii musiibadii ki oktoobar ay dhacday dadka dhaawacyada soo gaara oo dibadda u baahda in loo qaado waxay isugu jireen takhasusaadkaas ee aan ka dalbanna adduunyada oo kale ahaa takhasuska neyroserjariga oo ah dhaawacyada madaxa gaara takhasusaadka loogu talagalay inay wax ka qabtaan sidoo kale takhasuska balastic serjari oo ah dhaawacyada jirka maaragtay ka gaara qaraxa dhibaato xoog loo ka gaarsiiyey wejiga iyo qaybaha sare inay maaragtay wax ka qabtaan iyo dhaawacyada burburka lafaha oo orthopedics ah marka weli waxaan la daalaadhacaynaa gaabisyadaas caafimaad maxamuud macalin cabdulle oo ah guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka hoosna dhankiisa warfidiyeenka la hadlay ayaa ka mahadceliyey sida ay wasaaradda caafimaadka ugu gurmatay bukaanadan xaaladoodu ay darneyd islamarkaana uu sheegay inay garab buuxa siinayaan wasaaradda waxa uu xusay in sahay safar ay siiyeen dadkii la qaaday runtii dhaawaca dad badanaa ku dhaawaca meeshaas qiyaastii gaarayo waxaad kaloo ilaahay mahaddiisayna guddiga gurmadka qaran oo guddoomiyaha u yahay wasiirka caafimaadka oo dhinacayga taagan iyo dhammaan guddiga uu isku howlay inuu dhaawacyadaas dibadda caafimaad uga helo inuu dhaqaalo siiyo runtii ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya dhaktar cali xaaji oo sheegay in ay sii laba jibaarayaan dadaalada caafimaad ee ay u raadinayaan kuwa dhaawacyada halista ah ka soo gaaray qaraxyadii zoobe walaalaheen dowladda imaaraadka carabta oo maxay ahayd maanta noo soo dartay diyaarad aan ku qaadayno sagaal ka mid a dhaawacyadii ugu dardarnaa qaraxyadii zoobe iyo dadkii la socday toban ay ahayd in la qaado halkii tobnaad oo qofkii raaci lahaa fiisada ay ka soo daahday laakiin loo ballanqaaday in laga daba keenayo maalin ama laba maalin kadib inuu diiday inuu raaco dadka la qaadayo booskaasna uu naga khasaaray iyadoo dad kaleo u baahanna ay gali lahaayeen aanan ku qancin waynay oon ku guuldarraysanay inaan ku qancinno in dadka kale ee soomaaliyeed ee diyaaradda raacaya ay u sii adeegi doonaan in qofkaasi laga daba keeni doono waxaan ilaahay ugu baryaynaa caafimaad deg deg ah inta dhimanna waxaan ilaahay ugu baryaynaa caafimaad deg dega inay helaan ayna noo suuro gasho ayagane inta u baahan adeeg caafimaad dibadda ah inaan u helnana aan rajaynayno faadumo cabduqaadiraad ay tifiga dalsan garoonkaadana caddi muqdisho
madaxweynaha maamulka somalilan wuxuu markaasi cafis u fidiyey cafis u fidiyey in ka badan shan boqol oo maxbuus oo ku xiran deegaanada maamulkaasi wareega cabdiwahaab ciil gujaaji hargeysa ka soo diray
waxaa qabsoomay fadhigii boqoli labaad ee golaha wasiirda somalilan oo lagaga doodayey arrimo muhiim u ah qaranka war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada somalilan ayaa waxaa lagu yidhi sidan fadhigii maanta oo ahaa kii boqoli labaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo shir guddoominayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa lagaga dooday qodobo muhiim u ah islamarkaasina la xidhiidha horumarinta arrimaha dalka ugu horrayntii waxaa golu warbixin ka dhegaystay wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane maxamed kaahin axmed oo ka warbixiyey xaaladda guud ee amniga la xidhiidha isagoo wasiirku xusay in kumanaan ciidamada kala duwan ee somalilan u taagan yihiin mar walba sugidda amniga islamarkaasina ay garab taagan yihiin shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaa kaloo goluhu warbixin ka dhegaystay wasiirka qorshaynta iyo horumarinta qaranka dogtar axmed aadan buuxane oo ka hadlay halka uu marayo qorshaha saddexaad ee horumarinta qaranka oo uu soo gabagobay qoaalkiisu waxaana ka tari doona horumarinta dalkaas sidoo kale waxaa goluhu warbixin ka dhegaystay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka mudane cabdulaahi abukar cismaan oo ka warbixiyey diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowladdu leedahay halka ay marayso iyadoo oo muddo iska kaashanayeen wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana uu galuhu isku raacay dhammaystirka habraaca sumadda hantida qaranka ee maguurtada ah dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane saleebaan warsame guuleed oo kaashanaya garyaqaanka guud ee qaranka mudane cabdisamed cumar maal ayaa goluhu waxa uu sharaxay wax kabedel iyo kaabsina ku sameeyey xeerka adeega kaalmo sharci iyadoo goluhu u ballamay in dood kale laga yeesho islamarkaasina shirar dambe loo qabto ugu dambayntii goluhu waxa uu xusay in xukuumaddu dhammaystirtay wixii waajibaad ee dhankeeda ku aadanaa dhinaca doorashooyinka sida ammaanka dhaqaalaha xukuumad ku bixinaysa doorashooyinka islamarkaasina uu cad yahay mowqifka ay ku qabanayso doorashada xukuumaddu iyadoo xukuumaddu raacaysa qorshaha wakhtiga ay guddida doorashooyinku ku cayimeen islamarkaasina ay ku qabanayaan diiwaangelinta doorashooyinka waxaanay xukuumaddu ku baaqday islamarkaasina shacabka somalilan ku boorisay inay doorashada si nabada u galaan sidoo kale madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu wareegta madaxweyne ku cafiyey maxaabiis gaadhaysa lix boqol oo maxbuusa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxa uu cafiyey maanta maxaabiis gaadhaysa shan boqol afar iyo sagaashan maxbuus sida lagu daabacay qasriga madaxtooyada somalilan waxaana sheegtay xukuumaddu in madaxweynuhu ka duulayo islamarkaasina madaxweyne taliyo iskaashanaya ay ka duulayaan badqabka iyo caafimaadka maxaabiista islamarkaasina la sii daayey maxaabiista dembiyada fudfudud ee somalilan islamarkaasina ku xidhan xabsiyada kala duwan ee dalka waxaana iridda laga fayday islamarkaasina wareegta madaxweyne lagu sii daayey maxbuusa cabdiwaa curgujo warbaahinta dalsan hargeysa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudn wuxuu dib u habeen uu ku sameeyey golaha dhaqaalaha ee qaranka cabdisalaan jula shaakir ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib u haween ku sameeyey golaha dhaqaalaha qaranka madaxweyne xasan sheekh ayaa kadib markii uu tixgeliyey baahida loo qabo in dib u haween lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafajiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne golaha dhaqaalaha qaranka uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halka ra-iisul wasaaruhuna ka yahay guddoomiye ku-xigeen oo ka koobnaa saddex heer ayaa waxaa lagu soo koobay laba heer oo keliya kow heerka jaangooynta siyaasadda iyo go-aamada dhaqaale ee masiiriga ah oo aan waxba laga bedelin waxaa xubno ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada guddoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya marka loo baahdo go-aan ka gaarista qodobada sameynaya heerka la talinta iyo xogheynta oo ka kooban sagaal xubnood oo la taliyayaal iyo xogheyn lagu soo xulay aqoontooda iyo khibradooda ayaa hoos imaanaya xafiiska madaxweynaha heerka la talinta iyo xogheynta waxaa agaasimo guud u ah la taliyaha sare ee dhaqaalaha madaxweynaha kaas oo mas-uul ka ah iskuduwaha maamulka heerkan ee golaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh ayaa sidoo kale xeer madaxweyne ku kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka ee isugu jiray shan xubnood oo soomaali ah iyo afar xubnood oo aan soomaali ahayn wuxuuna madaxweynaha u magacaabay mudanayaasha iyo marwooyinka magacyadooda kala yihiin kow xasan aadan hoosow la taliyaha sare ee madaxweynaha ahna agaasimaha guud labo cabdulaahi cali cabdi xubin saddex kamaaludiin axmed sheekh xubin afar aadam xuseen rooble xubin shan nimco maxamuud sakal xubin lix maluuka dheere sheekh cabdulqaadir xubin toddobo mahad maxamed sheekh xasan xubin sideed maxamed cusmaan maxamuud xubin sagaal cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed xubin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana kula dardaarmay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabay inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sare uqaadida nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed
mahadsanid julo shaakir hay-adda maarinta musiibooyinkan waxa ay deeq raashina maanta u dirtay deegaanada ah dowladda ay kala wareegtay dagaalamayaasha al-shabaab maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa ka warmaya
hay-adda maarinta masiibooyinka soomaaliya oo fulinaysa amarka madaxda dalka ayaa maanta magaalada muqdisho kasoo gootisay toban gaari oo siday deeq kala duwan deeqdan ayaa waxaa la gaarsiin doonaa deegaanada laga xoreeyay al-shabaab ee hoos yimaada degmada cadale iyo deegaanka masaajid cali gaduud oo dhowaan al-shabaab lagala wareegay deeqdan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex qof oo shacab ah oo ku sugan tuulooyinka hoos yimaada masaajid cali gaduud iyo degmada cadale gudoomiye hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya mudane maxamuud macalin oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in deeqdan loogu talagalay dadka shacabka ee ku sugan deegaanada al-shabaab laga xoreeyey isagoona sidoo kale sheegay deegaanada la gaarsiin doono deeqdan waxaan halkan u joognaa inaan sagootino raashiin cunno raashiin ah oo hay-adda maalinta masiibooyinku ay ugu talagashay deegaanada hirshabeelle khaasatan deegaanadii dhowaan laga xoreeyey nimankii khawaarijta al-shabaab runtii hay-adda maalinta masiibooyinku waxay mar hore ballan qaaday inay deegaan kastoo la xoreeyo ay gargaar la gaari doonto dadka deegaanku waa isxoreeyeen dadka deegaanka caliguduud deegaanada ku heerarsanoo sidii ilaa iyo aaday yabaal ruunurgood dhulkaasoo dhan mudane wasiir waxaan rabnaa maanta inay aado raashin runtii gaarayo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex qoys oo aan isleeyahay baahiyada eriyadaas ka jirta waa xallin doonaan taasoon ku ekaan doonan halkaas wasiiru dowlaha wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka hirshabeelle yuusuf axmed yalaxow oo dhankiisa wakiilka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in deegaanada uu guddoomiyaha maareynta masiibooyinka soomaaliya mudane maxamuud macalin uu sheegay in la gaarsiin doono sida ugu dhaqsiyaha badan deeqdan anugu ka wasaarad ahaan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaad igu wareejiseen idinkana guddoomo raashin aad u fara badan oo gaaraya toban gaari oo waaweyn waxaana ku raran raashin aad u fara badan oo nuuco kala duwan leh wuxuu ka kooban yahay raashinkaasu haddii la yidhaha miisaan ahaan boqol tan ayuu ka kooban yahay boqol tan oo raashin ah oo qaybihi raashinka qaybihiisa kala duwan ah qoys ahaan haddii la yidhaahna saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex qoys ayuu haddii alla idmaaho uu gaarayaa oo in loo qaybiyo ku manaafaciidsadaan haddii alla idmaaho yuu gaari doonya waxaan leenahay marka anigoo ku hadlaaya anigu waxaa la yidhaha magacayga yuusuf axmed yalaxow waxaan ahay wasiiru dowlaha wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka runtii aad ayay farxad weyn ayay ii tahay sharaf weyn ayay ii tahay raashinka intaas la eg inaan guddoomo oon horkaco gaar ahaan raashinkan wuxuu ku jeediyaa midhal shabeelle gaar ahaan degmooyinka cadale iyo raagaceelle tuulo ahaan markii la yidhaahdo tuulooyinka warciise qoordheere geyfo wardhagax dhulkaas ayuu ku jeediyaa degmada raagaceelle haddii la yidhaahdo cadala markii la yidhaahdana ka bilaabata geelgub burdacaar faqayaalo daarasalaam ilaa masaajid cali guduud oo xarunta ugu weyn ah guud ahaana horkii habeenimo aad kala socosanaada hadalsana magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waan dheginta warkankiisina kulmi doona sidaas nabadgelyo wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel